sugnay dilbaraw meel yidhaah walaal haye marka walaalkey amarka ilaah u dhanya kow iyo toban saacad ilmaha gurigooda xoolay ka yimideen unka xoogaa meel tuulo oo xoogaa magaalada isla tuulahan degana xoolo yaryaraan noo joogaan xoole marka biimeen badaraan musaan usii siiyey hooyay waxaan dhahay arigan soo fiirsho soo celsho guriga gadaashiisa inta baxeen oo adeeg wixii arigal oo xaafadaha isku loo dirdirbo guriga meelaan ugu dheereen oo dugsiga ugu oodan yahay aftooda iskugu tageen ay ku arigooda jiraan meel yaroo oo dalcad camal yaroo kuubahay fadhiisteen xoogayna waa qaarna waa usoo socdeen bu weli ilmihii adag xaafadaha ariga waxii la jira walaa hebelow hebelow waa lees wacwacday toddoba cunuga adiga goobyaal naqatay maxaa ku dhacay toddobada cunug
adigu geed jabshimaa lahaa maaqaanay un geed ay soo rideen anigu gaalka ma kala aqaanay kulley adigu labada xabay soo rideen bu walaxaan isku dheereen adag meelo gaagaama isku jiraana ku dhaceen hubka anigu wuxuu yahay magaciisa ma sheegi kari maano duqaynta yaa geystay gaaladan imbareesa degana noo geysata oo tuulada imbareesa layidhaa degan waa gartay oo ciidamada yugaandheeska ah ee idin dhow ayaa duqaynta idin geystay waaxeeskaa noo geystay dhibkaas toddoba cunug ayaad sheegtay inay dhulyaal yihiin toddobada cunug eh, dhammaantooda ma toddobada geeriyooday cunug lix meed waayo haye lix meed waayo adiga midaa ugu yaraa oo ugu yaraa ilmaha cadcadkooda duurka lasoo gurgurnay ma la kasaay camal waayo adiga lugihiisa iyo xaa laga kasaa
haye da-dooda Marka inoo sheegi adiga- kartaa intay u dhexeeyeen ilmaha da'dooda goobta adiga toban iyo afar jir toban iyo saddex jir toban iyo laba jir sideed jir aa ugu yar haye adiga ahaan qoyskaaga iyo wax kaa gaareen
aniga wiila iga gaarin oo afar toban jir ah, haye oo agoon ah haye laba wiil oo agoon laba wiil oo agoon ha ku jiro aniga wiil agoon ahoo aniga aa dhalay iyo gabar kaloo dariskay wiil agoon hee dhasha caruurta kale qoys waaye ee laba laba cunuga hal qoys ah haye intoodana wiilal waaye todobadooda todoba wiil waaye todobada wiil hal laba ah hal qoyse inta kalentana qoys kastaba wiilo ku lahay meedadka hadda goobtii lagu laayo ma ka soo qaadeen oo guryihiina ma keenteen meedadka miya waa kasoo qaadnay adiga xaafadaha dhexdoodaa la keenay hal wiil miyaa maqaana adiga kulley xaafadiisa oo xoogaay marka dadka- dadkiisa gurmud soo sameynoo ayuu inaga qaateen inta kale hal meed meel wada yaala maxaad ka samayseen oo idin duqeeyeen ciidamada yugaandheeska maya xabad kama sameyno wanaka dad shicib oo meel wada deganaa nahay marka wax oo anaka ay beriga ama dhibba u geysano ma jirto wax ayaka dhib hadda beriga ka hor aynu hadeer aynoo geysteen aa jirta hadda kahor saasoo kale intay nagu soo rideen marka waxaan dhahna waa ka doodnay goora iyo wiilaa nooga dhaawacmeen waana noo reesteen marka ada hadda qabo qabriya un la iska qodqodaha un sida talantoo la yidhaaho ilaahay xaggiisa mali alla xaggiisa ama waa hagaagtaasi waxay ahayd haweyne ku sugan halka loo yaqaano deegaanka ambareeso oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose halkaasi deegaan u dhow ayaa galabta ciidamada yugandheeska waxay ka geysteen duqeyn ay ku beegsadeen dad rayd ah waxaana goobtaasi ku dhintay lix ruux halka ruux kalena uu dhaawac soo gaaray haweeneydaasi wiil ay dhashay oo ogoon ah ayaa ka mid noqday dadka ay yugandheeska halkaasi ku laayeen